people who broke in because that is scary. VOA won the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah koob iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno dhallinyarada reer dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug oo kaalin weyn ka ciyaaraya dib u dhiska bilicda magaalada dhuusamareeb noqoto jidadka oo furitaanka wadooyinka oo aan si islaqaam aan ku dhisnay waddo adiga hal kilomitr oo waddo jidjaay ah mid kale oo hadda noo socota mid ayadana mataqaanaa carrakaawadii iyo wixii dhammaa dhagax aan dhigno horlooyin iyo is u harsan tahay ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
dadka iyo dowladda maraykanka ayaa xusay labaatan sano guuradii ka soo wareegatay weeraradii argagixiso ee maanta oo kale koob iyo tobankii sebtembar ee sannadkii labada kun iyo kowdii lagu qaaday magaalooyinka new york iyo washington ee dalkan maraykanka weerarkaasi oo ay fulisay kooxda argagixisada ah ee alqaacida ayaa noqday kii ugu xumaa ee noociisa oo kale ah ee ka dhaca dunida taariikhdan casriga ah waxaana ku dhintay laba kun sagaal boqol sagaashan iyo lix qof madaxweynaha maraykanka jo biden oo ka hadlay xuska munaasabadan ayaa ugu baaqay shacabka maraykanka midnimo maanta ayaa lagu wadaa inuu booqdo xarumihii ay ku aali jireen labadii daarood ee mataanaha ahaa ee ahaa xaruntii ganacsiga ee dunida ee magaalada new york sidoo kale waxa uu booqan doonaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee bentagon ee ku taalla waqooyiga gobolka virginia dhammaan xarumahaasi ayaa waxaa lagu weeraray diyaarada ganacsi oo ay lahayd shirikadda american airlines ee dalkan maraykanka weerarkii koob iyo tobankii sebtembar ee labada kun iyo kowdii ayaa waxaa xigay dagaal uu maraykanka ku qaaday dalka afghanistan kaas oo qaatay sagaal iyo toban sano toban bilood saddex toddobaad iyo laba maalin wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in maraykanka ay dalka afghanistan uga dhinteen laba kun saddex boqol shan iyo labaatan askari cidna ma ogaa khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray dadka rayidka ah ee afghanistan dagaalkii ay maraykanka iyo neeto ku qaadeen muddo hadda laga joogo labaatan sano laba ka mid a lix maxbuus oo toddobaadkan ka baxsaday xabsi aad loo ilaaliyo oo ku yaalla israa'iil ayaa jimcihii la qabtay sida ay bilayska israa'iil ku xaqiijiyeen qoraal ay soo saareen bilayska ayaa sheegay in labada nin laga qabtay magaalada naasareed iyadoo magacyada raggan ku sheegay yacquub kaadri oo afartan iyo siddeed jir ah iyo maxamuud cabdallah ardax oo afartan iyo shan jir ah waxaana ay sheegeen in labaduba ay xubno ka ahaayeen kooxda islaamik jihaad sida ay sheegeen wararka ay tebinayaan warbaahinta gudaha iyo tan gobolka ardax ayaa ahaa ninkii abaabulay in maxaabiistani ay xabsiga ka baxsadaan qabashada raggan markii la shaaciyey kadib ayay ciidamada israa'iil waxa ay sheegeen in gantaalo laga soo ganay marinka khaza lagu weeraray koonfurta israa'iil laakiin gantaalahaasi ayay sheegeen in hawada ay ka qabteen nidaamka difaaca gantaalaha ee arondom israa'el ayaa baadigoob ugu jirtay lixdan maxbuus oo isniintii lasoo dhaafay si la yaab leh uga baxsaday xabsiga ammaankiisa aadka loo ilaaliyo ee galboa halkaasi oo ay uga baxsadeen god dhulka hoostiisa mara oo ay ka qodeen qolkii ay ku xirnaayeen
warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan halkaaad nagala socotaanna waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waa kan waryaheenna cabdiwaaxid macalim isxaaq
dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadka maanta oo kale ayaad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dhallinyarada ku dhaqan degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo ay uga qaybgalayaan horumarinta degmada dhuusamareeb iyaga oo door weyn ka qaatay dayactirka wadooyin marin u ah dadka iyo gaadiidka oo dhibaato badan ay ku qabeen kuwa oo biyo ay fadhiisan jireen xilli roobaadka barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmaan igala qaybgali doona guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug calas cabdinuur bare mawliid maxamed xaashi iyo bare maxamed muuse dhammaan waxa ay ku sugan yihiin degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da haddii aan si kooban uga hadlo waxyaabaha inoo qabsoomay intii yarteedan joognay waxaa kamid a bilic soo celinta magaalada oo aad qashin badan iyo wasaqo badan dhex taallay oo aan ka shaqaynay hadday noqoto jidadka oo furitaanka wadooyinka oo aan si isxilqaama aan ku dhisnay wado adiga hal kilomitr oo wado jid jaay ah mid kale oo hadda noo socota mid ayadana mataqaanaa carakaawadi iyo wixii dhammaa dhagax aan dhigno rulooyin iyo bis u harsan tahay si guud dhallinyarada markaan uga hadlo isku xirka dhallinyarada iyo wada shaqaynta si guud way u wanaagsan tahay bilic soo celinta oo kale magaalada waxyaabaha aan u qaban waxaa kamid a ranaboodka iyo degmada horteeda oo mataqaanaa awal aan lahayn rinjikuna ka dhacsanay duruuf badana geeday ka qalaleen inaan iyadana qurxinay isku xirka dhallinyarada oo mataqaanaa sheeg hadday noqoto dhanka sportska oo kale in kulamo oo lagu qabtay degmaalkii caasimada iyo afar shanta xaafado caasimada ka koobantay ee tuulooyinka hoos yimaada oo koobka si fiican ugu soo dhammaaday haddana aan rajaynayna in lagu qabto koobkii degmooyinka caasimadda
aad baad umahadsan tahay bare maxay tahay kaalinta dhallinyarada marka ay noqoto ka shaqaynta horumarinta magaalada iyo isku xirka qeybaha kale ee bulshada
cabdi waxaad waa mahadsan tahay sida caadiga ah waxaa la yidhaahdaa dhallinyaradu saddex shay oo asaasiya ayay maaratay shaqadoodu ay la taallaa waa midda koowaad waxaa la yidhahdaa tacab tacliin iyo difaaca la yidhahdaa sida caadiga ah tacabka waxaa laga wadaa dee noloshii asaasiga ahayd sida beerihii xoolihii waxsoo saarkii ganacsigii dhaqdhaqaaqii mujtamacaadka sida caadiga marka la qiimeynayo waxaa la yidhahdaa fia muntij wax la yidhahda jiro oo laga wado masalan yani dhallinyarada laga bilaabo shan iyo toban ilaa iyo afartan iyo shanta inta udhexaysa waa dadka waxsoo saarka la yidhahda waa kow waa tacabkii tacliintii ka shaqeynayaan oo ama ayakiya wax baraya dadkii ama ayakiya la waxbaraya meeshasna waxaa ku dhammaanaya waxa la yidhahda ummiga ama dadka wax qorana ku dhammaanaya difaaciyo sidoo kale isna muhiima oo ah dalka in madaxbanaaniisa la ilaaliyo amnigiisa laga shaqeeyo waxaaso dhan wax qabanaya waa dhalinyaro dhallinyaradu marka waa qayb muhiim ah oo mujtamaca aasaasi u ah si ay u jirto jiritaanka bulsho ee dhaqan dhaqaale iyo amni iyo mataqaanaa iyo nabadgelyo intaba dhallinyaradu iminka hadda waxay ku jiraan waxaa jira isdhexgal bulshaa la abuuraa keliya dhusmare ma ahan gobollada kale ee galmudug iyo degmooyin kale galmudug ay tagaan isdhexgal bulsho iyo soo celinta nabadda iyo in nabadda la boromoodgareeyo iyo waxaas dhanaa laga shaqeeya marka si guud markaan usoo koobo saddexdaas qodob asaasiga ah ayuu noqonayaa doorka dhallinyarada
aad baad umahadsantaa bare mawliid muhiimadda xilligan dhallinyarada ay u aragtay in caasimadii dowlad goboleedka galmudug ay ka shaqeeyaan oo ay wadooyin dhisaan maxay ahayd
aad waxaad aada umahadsan tahay muhiimadda loo arkay dhallinyarada ay u arkeen inay xilligan dhisaan caasimadda waxaa ka mid ahaay maadaama lagu qabanayay doorashooyinkii hadday noqon lahayd aqalkii sare iyo aqalkii hoose magaaladana ay imaanayaan dad fara badan oo hadday noqon lahayd ergo iyo hadday noqon lahayd dad kaleeto korjoogtayaalah gudiyadii marka magaaladii oo aan habeysnayn dadka inay yimaadaan wanalo qurux badnaa weysay marka waxaan ka shaqaynay sidii loo horumarin lahaay oo bilicdeeda la soo celin lahaay wadooyinka looga shaqayn lahaay soolarada waxyaabo kala badan
aadamasta gudoomiye wadooyin badan oo waxaa jiray dhibaatooyin ay dadka ku qabeen marka ay noqoto xilli roobaadka ee wadooyinkaas qaarkood shaqaad ka qabateen maxaa hadda idinkaga qorshaysan wadooyinka kale ee magaalada ee burbursan ee dhibaatooyinka ay ka muuqato
cabdiwaaxidow waxaa inooga qorshaysan inaan sidii tii tijaabada ahayd aan u bilownay iyadoo dadka qaar aysan ku dhiiran karinin oo laleeyahay waxaa waaye qarash looma hayo lama dhisi karo hay-ada iyo dowlad aan la sugno waddadii aan ku dhiiranay oo qof walba hadda ay aragtay waddada keliya ugu isticmaalka badan inay noqotay waxaa inoo qorshaysan inaan wadooyinka kale ee halbowlaha ah aan sidaasoo kale aan u dhammaystirno hadda waddada ka leexata baarbangeele oo aada cardoofo waddadaasa inoo socota meel qurux badanayna maraysaa waxaan rajaynaynaa mardhow in xaragjarkeeda aad arki doontaan wadooyinka kale oo lamidka ah ee magaaladan wadooyinka aaday u burbursan yihiin aadayna waxaweye sheeg ay godad u noqdeen weliba xilli roobaadka aad u daran soo marka intaan xilli roobaadka la gaarin waxaa inoo qorshaysan ugu yaraan inaan dhowrkan bilood soo socoto shan wado oo jay ah magaalada inaan ka dhagax dhigno kana dhisno haddii ilaahay yidhaahdo aada mahadsan tahay ee bare dhallinyarada inta badan waxaa la yidhahdaa xoogooda aqoontooda ugama faa'iideeyaan deegaankooda iyo dadkooda markay noqoto siyaasadda iyo kulmilmeen- ku milmeen ee dhibaatooyinka ee dalka ka dhacayay qayb ka yihiin tahriibkiina way u bateen ee dhallinyarada deegaanka ma ka duwan yihiin dhallinyarada kale ee sidaa dadka qaba ku eedeynaya adinku ma door weyn baad ka qaadateen degmadii iyo deegaanada kale ee idinku heraarsan
Een, cabdi waxaad waa mahadsan tahay een, sida caadiga ah waxaa jirta een, daraasaadka een, waxyaabaha la yidhaahdo een, human development index marka laga hadlaayo een, mujtamaca ama dadka soomaaliyeed nambarka ugu badan waa dhallinyarada ilaa iyo waxaa la yidhahdaa toddobaatan boqolkiiba waa dhallinyaro Een, xaddiga intaa la eg marka baahida ay qabaan aad ay fara badan tahay Een, ma u malaynayo mana ii muuqato een, in dhallinyarada galmudug ama dhallinyarada caasimada dhuusmareebeed ay ka duwan yihiin dhallinyaro kaloo soomaaliyeed Een, inta dhallinyarada soomaaliyeed ay qabaan oo caqabado iyo taxadiyaad ay in lamid ay qabaan Een, laakiin waxaan isleeyahay dee mar haddii ee, ay yihiinba een, intii tacabka laga sugayay een, dowladaha iyo systemka iyo hay-adaha dowladda ay waxaan kula tali lahay inay abuuraan jawi dhallinyarada awoodooda lagu faa'iidaysan karo haddii ay tahay in nabadgelyo la abuuro haddii ay tahay in isdhexgal bulsho la sameeyo haddii ay tahay in mashaariic tabar loo abuuro Een, waxaan isleeyahay marka waxa dhallinyarada dalka ku celi kara oo tahriibka iyo mataqaanaa inay argagixisada ku biiraan ama ay tahriibaan ka hor istaagi kara waa in la helo policy iyo procedure dowladeed oo dhallinyarada ka hor istaaga caqabadaha noocaana oo hor imaanaya waayo dhallinyaradu sida caadiga ah dee mar hadduu qofka uu ku jiro xilliga wax soo saarka wuxuu ku qasban yahay inuu raadiyo nolol ka wanaagsan mid markas uu ku jiro ku qasban yahay Een, xaaladda uu ku sugan yahay dhallin- dhallinyaranimo iyo nashidka iyo activity ay ku jiraana taa sabab u ah marka dowladda laga rabaa si guud inay la imaato policy iyo procedure dhallinyarada lagu celinaayo oo deegaanada lagu celinaayo aada maasta mawliid ee magaalada dhuusamareeb muddo badan waxay la soo daalaadhacaysay dhibaato dhinaca nolosha ah muddooyinkii ugu dambeeyay inkastoo ay sameynaysa koba ee markay noqoto isbeddelka dhinaca horumarka ay ka muuqda dhallinyarada door ma ku leedihiin bulshada sidii aad ugu baaqi lahaydeen oo ay u imaan lahaayeen deegaanka horumarkiisa iyo ee kaabayaasha dhaqaalaha ay qayb uga noqon lahaayeen
ducaad aada umahadsan tahay een, ka dhalinyar ahaan een, door fiican aan ku leenahay sababta waxyaaba waxaa jiro ee dadka lagu soo jiito si ay u yimaadaan deegaanka Een, deegaanada galmudug oo kale waxaa jiro een, marka loo fiiriyo meelaha kale oo magaalooyin kaleeta ah waxaa laga gudbiyaa een, image aada u foolxun marka ka dhalin ahaan waxaan samayn jirnay oo weliba saddexdii sano ugu dambeysay aan sameynay in aan magaalada banaankeeda oo kaleeto aan kusoo sameyno bandhigyo aada u qurux badan oo aan dadka kutusayna inay tahay magaalada magaalo amniya la imaan karo Eh, dadka qaar oo kaleeto inaan u sawirno meelaha horumarka ka socdo si ay ugu dhiiradaan Een, hoteeladoo kale hadda hoteelkan aan joogno oo kale iyo hoteelo kaloo badan inaan sawiro ku galno muuqaalo aan u bandhigno een, si ay ugu dayadsadaan sababtaa dadka waxay aaminsan yihiin inay tahay magaalo aan waxba horumari ka jirin Een, hadda tusaalaha ugu fudud oo kale waxaa ka mid ah een, tiim hadda imaanay waxaa laga dhaadhiciyey magaalada ma lahan wax bangi ah oo sida hadda a t m oo kale ay leedahay waxyaaba kusoo kordhay oo ka mid ah een, horumarka marka waxyaaba badanaa jiro waana ku dhiirigelinaa qaarkoodna waa naga qaateen kuwa kaloo dhiman waxaan ku- waxaan rajeynaya inaan qaadan doonaan sanada soo socda insha allah aada maasta ee gudoomiye xiriirka idinkala dhexeeya dhallinyarada kale ee deegaanada idinku heeraarsan markay noqoto degmada iyo deegaanada hoos yimaada ama degmooyinka kale ee gobolka cadaado cabudwaaq balambal guraceel intee leegahay iyo xeraalaba
Een, cabdiwaaxidow een, xiriirka ee nagala dhexeeya degmooyinka kale ee caasimadda een, ay u tahay caasimad sida gaalkacyo iyo cadaado iyo cabudwaaq iyo xeraal degmooyinka hadda ka dhaawaajiso xiriir fiican aa nagala dhexeeya dhallinyaradooda waayo had deertan waxaa la- ee, la qabanqaaminayaa in lagu qabto kulankii ee weynaaye ee maamulka galmudug ciyaaraha degmooyinka Een, sidaa darteed dhallinyaradu way isdhexgalaan way is aadaan Een, waxaa tusaalahaan oo kale hadda gaalkacyo oo kale inta badan dhallinyarada dhuusa reebeed gaalkacyay tagaan baashaal iyo waqtiyay kusoo qaataan sidoo kale dhallinyarada gaalkacyo way yimaadaan guriceel iyo caabud waaq oo kale iyaguna sidoo kale waa u tagnaa iyaguna way noo yimaadaan marka isdhexgalkii dhallinyarada hadda wuxuu maraa boqolkiiba mataqaanaa toddobaatan meelahaasu sii maraya waxaan rajaynaynaa inaan dhowaanahan boqolkiiba boqol gaarsiino oo dhallinyaradu ay noqdaan xilli ay guryaha wada seexdaan oo mataqaanaa meel walba wada tagaan oo dhin walba u wada baashaalaan marka xiriirka aad usoo wanaagsanaa dhallinyarada hadda
bare sidee looga faa'iidaysan karaa aqoonta iyo xoogga dhallinyarada si guud markay noqoto soomaaliya gaar ahaan galmudug
Een, cabdi waxaad waa mahadsan tahay Een, haddaana qaldanayn hidaayata ayay hadalkayga ku jirtay Een, haddii dhallinyaradu aysan helin imkaaniyaad looga faa'iidaysto ama policy dowladda duusa jirin Een, waa waa wixii la dhihi jiray xoog dafaa lagu eliya noqonayaan Een, een, waxay ila tahay marka in ay dowladuhu ama dowlad goboleedka ama federal level ha ahaad waxay rabto ahaato in uu jiro ajenda dhalinyaro ama siyaasad dhalinyaro oo cad oo qeexaysa roolka iyo doorka dhalinyaradu ay leeyihiin waa kow tan labaad dee mar haddiiba yihiinba een, percentagekii ugu badnaayo ama nisbadii ugu badnaayo mujtamaca ay yihiin Een, taasina waxay muhiim ka dhigaysaa ama lama horaan ay ka dhigaysaa dee in la helo een, siyaasado iyo istaraatiijiyad looga faa'iidaysanaya dhalinyarada Een, marka si guud markaan warkayga usoo koobo waxaan qabaa een, hogaanka dalka iyo dowladda ayadaa waxaa laga rabaa dadka inay towjiihiso dhalinyaradana ay u samayso mataqaanaa platformyo iyo activityaal looga faa'iidaysanaya awoodda ku jirta dhalinyarada laftirkeeda miyuusan habboonayn in iyaga laftirkooda ay la yimaadaan hal abuur bulshadooda ay uga faa'iideynayaan waa mahadsan tahay een, haddeertaas aan kula hadlayno dhuusmareeb dadaalada ka socda oo wadooyinka aan ku dhisayno oo dadka aan contribution u qaadayno annagu aan xooggeena ku tabarucayno waa dadaal dhalinyaro oo miiran oo barxal ah waay Een, marka dadaalkaas noocaasa iyo hal abuurkaas oo lagu daray dee dhaqaalo dowladeed iyo taageero dowladeed iyo tababar dowladeed iyo tacab dowladeed wuxuu sababi lahaa dalka inuu hore u kaco marka waxaan qabaa gaabis buu jiraa laakiin dhalinyaraduna waa dadaaleen siyaasadahaas iyo istaraatiijiyadkaas muhiimka ah oo dhalinyarada awoodooda laga faaidaysan lahayn inay maqan tahay qabaa
dhalinyaro badan oo waxaa jirta ee, ku biirta ururada dalka ka dagaalama gaar ahaan markay noqoto maleeshiyada shabaab iyo daacish Ee, ma jiraan dadaallo dhalinyarada looga wacyigelinayo afkaarta xagjirnimada ah oo dhalinyarada degmada dhuusamareeb iyo galmudugba guud ay wadaan
Een, arrinta ku saabsan een, xagjirnimada iyo inay ku biiraan dhalinyarada galmudug ama kuwa caasimadu ururada argixisada ee al-shabaab Een, sida ogtahaba dee deegaanka labada kun iyo sideedii waxii bilaaba xabadda in lala diriro ee, al-shabaab waxay ahaayeen dhalinyaro soomaaliya oo dhanna tusay in lala dagaalami karo marka sidaa darteed dhalinyarada galmudug ama kuwa caasimadu way ku baraarugsan yihiin nimankan ku biiritaankooda iyo in la iska celsho inay tahay waajib ciidamada dhalinyarada ugu badan ee ka galaa waxay ka galaan deegaanada hadda aan joogno ee galmudug Een, wax ugu badanoo difaaca oo hadda qeecad iyo xabadda ka socota xaradheere waa dhalinyaro sidaa darteed inaa annaka dee maantay een, ay ku biiraan horta rajo ma uga qabno haddii aan usoo laabto een, dhalinyaradu maka wacyigeliyaan oo mataqaana ishaga ma la sameeya platformyo Een, arrintaasi waan samaynaa een, hadday noqoto orientation in la isugu yeero dhalinyarada in laga wacyigeliyo hadday noqoto masaajidada oo kale culummadu inay ka wacyigeliyaan oo u sheegan ay kala hadlaan wasaaradda oo kale inay qabato kulamo oo mataqaana isheeg loogala hadlayo waan u baahannahay weli taageero iyo inaan tariirino badan iyo tababaro badan dhalinyarada isugu keena ee loogala hadlo Ee, waxyaabaha keenahayna waxaa ka mid ah duruufta oo mataqaanaa dhalinyaradu aysan inta badan aysan haysanin ay kulamadaas ku qaban karaan oo kale soo marka haddii aan helno een, fursadaha noocaas oo kale ah waxaan abuuri karnaa in nacal dhammaan degmooyinka degmooyinka galmudug oo dhan dhalinyarada aan isugu keenno wacyigelin guud oo mataqaanaa ishaga loogala hadlayo nimankaas inaysan ku biirin annagu og hadda inta ku biirta inay yar yihiin haddana intii hore ugu jirta inay ka soo laabtaan Een, waa ay noo fududa inaan kala shaqeyno arrintaas aada maadsan tahay mawliid waxaa jira ee, deegaanadan gobollada dhexe ee, mararka qaarkood inay dhacayaan isku dhacyo hubaysan oo u dhexeeya dadka deegaanka waxaa jira dadaallo dhallinyaradu ay bixiso muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo badanaa socday oo dhinaca nabadda ay door uga qaadanayaan dhallinyarada halkee wax marayaan
Een, aad waa mahadsan tahay cabdiwaxiid Een, dadaalladaas nabadeed oo dagaalada soo lalaabta dagaala beeleedyada ee ka jira deegaanada galmudug dhalinyarada door fiican ay ka qaateen sababta waxaa ugu dambeysay een, dagaal beeleed hadda xaaladiisu waa soo gebagabeeyey oo deegaan la qalanqale marka dhalinyarada door fiican ay ka qa- ay ka qaateen hadday noqon lahayd een, xabad joojintii hadday noqon lahayd wacyigelintii hadday noqon lahayd een, inay door muuqda ka qaataan oo sidii ay nabad loogu soo celin lahayd deegaanadaasa marka dhalinyarada door fiican ay ku leeyihiin
Ee, xiriirka ka dhexeeya dhallinyarada iyo maamulka galmudug markay noqoto caasimadda ama maamulka degmada ee caasimadda intee la egyahay
Een, cabdi waxaad wanaagsan tahay Een, waxaan anigu ku qiyaasi lahay dee inuu yahay xiriir fiican Een, wada shaqeyn xoog lebaa jirta Een, hadday tahay madaxtooyada iyo hadday tahay wasaaradda iyo hadday tahay degmada intaba Een, wada shaqeyntaasi een, hadba duruufa ay maaragtay ay- ay ay la taalay laakiin een, iminka hadda aan joogno wada shaqeyn fiican baa jirta Een, waa la is aaminsan yahay Een, howsha maalinba meesha mataqaanaa ay ka qaldantahay laga toosiyaa Een, wax badan oo dhiman way jiraan laakiin si guud wada shaqeynta maamulka ee dhallinyaradu meel fiican buu marayaa
guddoomiye ma jiraan wax caqabada ah oo dhallinyarada iyo maamulka u dhexeeya oo aad is leedahay waxaa habboonaan lahayd in laga gudbo si horumar loo gaaro
cabdiwaxid horta adduunya caqabad ma laga weynaayo laakiin hadda caqabad aan dhihi karo way jirtaa oo mataqaanaa isheega caqabadaasaa taagan oo aad u weyn keliya mararka qaar way dhacdaa dhallinyaradu inay energy badan inta geliyaan maskaxdooda ay keenaan activitiyo u baahan in la maalgeliyo ama laga shaqaysiiyo tusaalahaan degmadoo kale amay ula yimaadaan ama madaxda ka sarreyd ee maamulka galmudug kale ula yimaadaan inaysan u helinin fundraising oo mataqaanaa isheeg wixii aan laga hoos qaadinin mararkaas oo dhalinyarada waxa ku imaan disappointment-ka ku imaanaa in wixii ay ku niyad jabaan oo mataqaanaa isheeg ay sii wadi waayaan marka waxyaabahaas gaabiska u baahan dee maamulka laftirkiisu in maaragtay isheeg ay ka helaan tiriirino dhallinyarada inay ka faa'iidaystaan maadaama maamulka degmadu baalaha ku duula ay yihiin dhallinyaradii waxaa aniga aragtidu tahay in ay maamulku ka faa'iidaystaan dhallinyaradaas aqoontooda iyo maskaxdooda dhallinyaro badan wax soo barataa joogta diyaarna waa inay si volunteeriga ku shaqeeyaan soo marka maamulkii halkii uu ka faa'idaysan lahay inuu mataqaanaa ishig xooggoodii iyo maskaxdoodii iyo aragtidooda uu ka faa'idaysto mararka qaar wuxuu u fahmaa dee dee inay qaab kale u fahmaan oo isdhahaan een caqabaday ku yihiin iyo dana kale leeyihiin oo kale mararkaas kale caqabada noocaasa way jiraan laakiin si guud sidii bar u sheegaba wada shaqayntu gaar uma xumo
shaqadii wadooyinka intii aad wadeen maxaa caqabada idinkala soo gudboonaad wallahi caqabada way nagala soo gudboonaadeen tusaale ahaan dadka oo kale markii hore kuma aysan baraarugsanayn in si iskaa waxu qabsaa lagu shaqayn karo in dadku nagu dhibaan markii hore wadadu meesha ay marayso oo kale dad inay dhahaan boosaska annakaa iskale dhul waddo caadi oo la yaqaano oo kale nagu dhibaateeyaan tusaale ahaan in baabuurta gaadiidka oo kale ay nagu dhibaateeyaan inayna sii diidaan baabuurta qaab oo voluntary wax ku weydiinayno shidaal bisaan ugu shubaynay hadda laakiin dadkii dibay ka ogaadeen waxaasoo dhan maamulka laftirkiisa oo kale markii hore siyaabo kale u fahmeen oo mataqaanaa isheeg way caqabadii nagu noqdeen oo waxay u fahmeen ayaga waxyaaba lagu dhibaataynayo laakiin alcamuum dhammaantood hadda waxay wada garaabsadeen markii waddadii la arkay in dhallinyaradu waxa ay tahay maskaxdooda iyo xooggooda in laga wada faa'iidaysto laakiin caqabado oo dadka ku baraarugsaneen iskaa waxu qabsadaasa caqabado noocaas wayna soo wajiyeen
aad bay umahadsan yihiin waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna madasha dhallinyarada idaacadda v o e da si guud maxay tahay fariinta dhallinyarada ee degmada dhuusamareeb iyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyo guud ahaan soomaaliya aada u diri lahaydeen aan ku hormaro mawlid
fariinta aan u diraya waxaa waaye inay dhallinyarada ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka iyo xasiloonida ee dhammaan deegaanada galmudug
fariinta aan u diri lahay dhalinyarada soomaaliyeed waxay tahay dalkan annagaa leh waa dal soomaaliya waxaan u baahannahay inaan helno soomaaliya nabad ah xasiloon madax bannaan dhallinyaraduna ay ku leeyihiin dowr iyo kaalin muuqata markay imaato dhismaha nabadda iyo dhismaha hanaanka dowladnimo ee soomaaliya
sida walaalahay sheegeen fariintaas mid lamida anigana dirayaa dhallinyarada soomaaliyeed ama dhallinyarada galmudug waxaan ugu baaqaa inay la shaqeeyaan maamulkooda hadduu noqdo heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaran intaba dowladda sidoo kale iyadana waxaan ugu baaqayaa galmudug inay fursad siido dhallinyarada inay ka taageeraan waxyaabaha dhallinyarada u baahan yihiin sida waxbarashada sida hadday noqoto tariirnimo inay helaan sida inay noqoto fursado shaqa inay helaan bahda v o e-na waan kaga mahad celinaya cabdiwaaxid sida wanaagsan ee aad wakhtiga inoo siisay ama aad codkeenna iyo aragtideenna aad meel fog u gaarsiinaysa
aad baad umahadsan tihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha dhallinyarada caasimadda dowlad goboleedka galmudug calas cabdinuur bare iyo bare maxamed muuse iyo mawliid axmed xaashi dhammaan waxa ay marti igu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e da toddobaadkan barnaamijka waxauu idinkaga imaanayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxida ayaana barnaamijka idiin soo jeedinayay intaynu mar kale barnaamij midkan la mida ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid cabdiwaaxid macalin isaaqo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada noo soo diyaariyey halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed aan ku bilownay ee ciyaaro ka tirsan horyaalka premier leaga ingiriiska ayaa sabtida maanta ah iyo axadda berita ah baa dhici doona laakiin ciyaaraha intooda badan ayaa dhici doona maanta iyo caawa kuwa isha lagu hayo waxaa ka mid ah manchester united oo la ciyaari doonta caawa fiidkii newcastle waxaana markii ugu horreysay muddo labaiyo toban sano kadib la filayaa in united uu u safto laacibkoodii hore christiano ronaldo oo dhowaan kooxdaasi dib ugu laabtay kadib markii uu ka soo wareegay kooxda yuventus ronaldo ayaa tan iyo markii uu ka tegay manchester united waxa uu usoo kala ciyaaray kooxaha real madrid iyo yuventus oo ka kala dhisan spain iyo talyaaniga ciyaaraha kale arsenal waxa ay la ciyaari doontaa norwich arsenal dhammaan kulamadii bilowga horyaalka ingiriiska marna ma guulaysan crystal balace waxay martigelin doontaa tottenham chelsena waxay la ciyaari doontaa aston villa seeriyaada talyaaniga yuventus iyo napoli ayaa isarkaya caawa fiidkii impoli waxay la dheeli doontaa venezia atalantana waxa ay soo dhoweyn doontaa fiorentina berito ama iyo weliba habeen dambe ayaa ciyaaro xiisa lihi ay jiraan waxaana ugu adag tan dhex mari doontaa ac milan iyo latsio labaduba tan iyo xil ciyaareedka inta uu bilowday gaar ahaan labada kulan ee ugu horreeyay waa ay wada badiyeen roma waxay la dheeli doontaa latsio kooxda turinana waxay la ciyaari doontaa salernitana halka inter ay la dheeli doonto beri galab kooxda samdoria dhinaca sbain ee laliga haddii aan fiirino ciyaaraha jira sabtida maanta labente waxay la dheeli doontaa rayo falacano ciyaar dhexmari lahayd sevilla iyo barcelona dib ayaa loo dhigay laakiin waxaa dheeli doona atletic bilbao iyo real mayorka bundesligaha jarmalka bayan liverkusen waxay la dheeli doontaa brushia dortmund kooxda wolfsburg ayaa booqan doonta naadiga gruthel forth halka hoffenheim ay la dheeli doonto mens laakiin ciyaarta xiisahala ayaa dhex mari doonta caawa ee bayer munik iyo r b leipzig oo ka mid ah kooxaha ugu culus ee dalka jarmalka ugu dambayntiina horyaalka liigwanka faransiiska baris saint german oo ugu ciyaaro leonel messi waxa ay caawa martigelin doontaa kooxda claremon food monaco iyo makseyna oo ay is arki doonaan natiijooyinka ka soo baxa dhegaystayaal ciyaarahaasi idaacadaheenna xiga ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaarahana halkaa haynogo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinayay markanna waxaan idiin soo qabanayaa heestan
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo adigaa kula doonay adigaa iska diiday duurkamaanu kaca dugatamay dileen se waadidaawenintaan duloodin dartaa dabkamaan ku dhacaa misawaanka durkaa dabkamaan ku dhacaa misawaanka durkaa dadalkay ma diiday
joogin kartaa dabka maan ku dhacaa misawaanka turka dabkama